warbixinta toddobaadlaha ah ee coronaviruska ee sioux city community school district ayaa muujinaysay kaliya hal qof oo shaqaale ah oo bariis lagu oo baaris lagu sameeyay isbuucii uga horeeyay fasaxa oo qabuubaha laba boqol ayaa ku maqan karantiin taasi waxay hoos uga dhacday qiyaastii shan boqol dhammaadkii disembar ardaydu waxay leeyihiin ugu yaraan hal usbuuco kale oo ah barashada isku dhaafan taasi waa halka fasalka laga qabto laba maalmood usbuucihii cusbooneysiinta ku horeeya qorshaha waxbarashada ayaa la fileeyay inay timaado habeenkii isniintii kulanka xiga ee gudiga dugsiga gudoomiyaha gobolka ayo kim ronalds wuxuu soo afjaray xadidada isbituurka isbuurtiga iyo isu imaantinimada madaalada maalin ay gobolka diiwaangelisay kontan iyo sagaal dhimasho dheerid ah oo u sababay cudurka coronavirus oo ay ku jirta hal dhimasho kale oo ka dhacday gobolka woodbury waxaa jiray boqol toddobaiyo laba dhimasho sida laga soo xigtay caafimaadka degmada siwland tan iyo bilowgii cudurka faafo gudoomiyaha gobolka nebraska pete rickets ayaa sheegay in isbitaalada la sixineeyo ee gobolka ay ka hooseeyaan shan boqol markii ugu horeysay tan iyo bishii oktoobar shir jaraa-id oo uu saaki qabtay rickets wuxuu ku sheegay in dadku weli u baahan yihiin inay fajignadan gudoomiya ayaa sheegay in soddon boqolkiiba sariiraha isbitaalada gobolka iyo i c u la heli karo iyo toddobaatan iyo afar boqolkiiba xaawo mareynada qaar ka mid ah cilmihii baarista cusub ee kasoo socota jimcadii iowa state university ayaa darsay faafitaanka cudurka coronavirus iyadoo rajo laga qabo in la saadileeyo halkii halka ayaa uga badan tahay warbixintii ayaa baarisay dimashada waxayna ogeeytay inay ku xiran yihiin in badan oo kadis kaadis oo kulamada dadweynaha iyo kuwa yaryar kooxaha xakamaynta badan